kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaabana sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska afrika
barnaamijka dhallinyarada maanta sabti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan waana barnaamijkeenii dhallinyarada maanta mar kale ayaanu idin leenahay duhur wanaagsan waa kow iyo soddonka bisha maarch sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka ah dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaaciyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
fikirkan walaal wuxuu ku dhashay kadib markii ay baahidani ay soo noqnoqotay oo dabkani uu marar kala duwan uu magaalada uu ku soo noqnoqday islamarkaana galaaftay naf iyo maalba hantigii iyo naftii bini aadanka ee shacbiga reer ceergaabo
waa barnaamijka madasha dhallinyarada dhegaystayaal oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadda badankeeda iyadoo ay marti noogu yihiin dhallinyaro isku xilqaamay sida ay magaalada ceergaabo u heri lahayd ee gaadhi debdemisa dhinacii heesahana dhegaystayaal waxaanu idiin haynaa caduula ma ubaxnayo inu sida laya farax caduula ma ubaxnayo inu sida laya farax
waa codka fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba dhegaystayaal waa heesta laba lis intaanu idaacadda ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaarahaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kulan maanta ay ahayd inay yeeshaan xubnaha aqalka hoose baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ayaa baaqday kadib markii sida warfidiyeenada u sheegay guddoomiyaha golahaasi maxamed cusmaan jawaari madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu soo jeediyey in kulankaasi la hakiyo guddoomiye jawaari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweynuhu uu la kulmay isaga iyo labada guddoomiye ku xigeen islamarkaana ay aqbaleen soo jeedintiisa waxaana intaasi ku daray inay qadariyeen in loo baahan yahay in xasilooni siyaasadeed la helo islamarkaana ay shacbiga u xiisad siyaasadeed oo xoogan ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay ka aloosnayd magaalada muqdisho kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ay mooshin codka kalsoonida loogu qaadayo ay ka keeneen guddoomiyaha golahaasi maxamed cusmaan jawaari iyadoo xildhibaano kalena ay ganafka ku dhufteen mooshinkaasi taasi oo keentay in muran siyaasadeed uu ka dhasho sharci ahaanshihiisa iyo weliba wakhtiga la qabanayo mooshinkaasi
xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo cad in lagu sameeyo isku dhacyadii dhimashada keene ee ka dhacay xuduudda khaza ee israa'el taasoo ay ku dhinteen shan iyo toban qof oo falastiiniyiina iyadoo ay ku dhaawacmeen kun iyo afar boqol oo qof shalay oo ay ku jiraan toddoba boqol iyo konton qof oo rasaasta ku dhaawacantay golaha ammaanka waxa uu qabtay kulan deg deg ah shalay si ay uga doodaan xaaladda caq kiran ee khaza balse weli ma aysan gaarin go-aan iyo qoraal wadajir ah oo ka soo baxay midna militariga israel ayaa sheegay in ciidamadooda ay isticmaalayeen qaab ay uga hortagaan dadka isku soo baxay iyagoo sheegay in ay ahaayeen barnaambixii ugu weynaa ee falastiiniyiintu ay sameeyaan islamarkaana uu ahaa mid rabshado watay oo ku soo dhowaada xuduudda
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haateenna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maalin kastoo sabtiya aad nooga barateen inaad hadahan oo kale dhegaysataan waxaa magaalada ceergaabo toddobaadka noogu soo diyaariyey wariyaha v o eeda barkhad maxamuud kaariye kulanti wacan oo wanaagsan
dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta waxauu idiinka imanayaa toddobaadkan magaalada hargeysa inta badan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ay bilaabaan dhalinyartu ayaa lagu tilmaamaa kuwo guulaysta magaalada ceergaabo waxay ka mid tahay kuwa baahiyaha gaarkaa u qaba inay helaan adeega debdemiska koox dhalinyar ah ayaa fikirkaasi isu kaashaday siday uga hirgelin lahaayeen magaalada ceereygaabo ee gobolka sanaag waxay la jooga maxamed saalax warsame iyo sidoo kale khadar cali xakiim oo ka mid a dhalinyarta hormoodka u ah hirgelinta fikirkaasi marka hore aan ku horeeyo maxamed saalax warsame maxamed fikirkan siduu ku dhasha bismi illahi raxmaan raxiim walaal barkado aad baad mahadsan tahay een, waana salaamayaa v o a iyo dhammaan een, shacbiga soomaaliyeed somalilan fikirkan ikh- walaal wuxuu ku dhashay kadib markii ay baahidani ay soo noqnoqotay oo dabkani uu marar kala duwan uu magaalada uu ku soo noqnoqday islamarkaana galaaftay een, naf iyo maalba hantigii iyo naftii bini aadanka ee shacbiga reer ceergaabo ayaanu markii u dambeysay ayaan waxaan go-aansanay in ay lagama maarmaan tahay in fikirkan laga maradhaliyo
khadar cali xakiim sidaa uu sheegay maxamed eh, fikirkan baahiya baa keentay baahida gaarkeedu ku muuqatay ama guud ahaan eergaabe ka jirta ee hawshan inay hirgelisaan ama aada u howlgashaan keentay maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim aad baan idin ku salaamaya barkhad iyo v o a sidaa maxamed sheegay baan ku raacsanahay baahi baa timiday oo waxaa jirtay kaalin dhan oo nin dee ka ganacsan jiray magaalada ceergaabo way shuf beeshay waxaa jiray sandaqado yaryar oo ilaa labaataniyo gaadhaya oo dhallinyaro ka ganacsan jirtay oo ay nolol maalmeedka kala soo baxayeen ba iyana shuf beeshay markii la bakhtiinayay wax lagu bakhtiye waa la waayey ciid iyo biyo yaryar oo lasoo daray iyo waxyaaba noocaasa kadib markaas eh, dhibtani ay sanado kala dambeeyo far badanna way dhacday markaasaan waxaanu aragnay inay arrintani tahay dhib jirta oo markaasi u baahan xal markaasaanu bilownay dhaqdhaqaaqan aanu doonaynay inaanu aanu fikirkan ku aanu ku riixno way maxamed waxaad sheegtay tusaale ahaan oo kale marka laga hadlayo dhibaatada dabka magaalada ceergaabo inuu fara ba-an wakhtiyo kala duwan ku hayay tusaale ahaan qiyaastii oo kale sanadkii eh, intee leegoo daba ama khasaare dhaliya ayaa ka dhacay walaal sanadkii u dambeeyey keliya haddaanu soo qaadano sagaal kiis baa lagu qiyaasay Een, maxaan ku dhahdaa dabka ka dhacay haba kale sii khatarsanaadee sagaal kiis oo ay kaalintaa khatar sheegay ka mid tahay oo ay ka mid tahay labaatan meheradood oo maxaan ku dhahdayey maxaan ku dhahdayey een, een, een, een, een, ah, dabkii een, uu gubay oo m- oo maxaan ku dhahdayey alaabtii taale shuf beeshay oo aan waxba laga soo qaadin ayaa ka mid ahaa maxaan ku dhahdaayey marka walaal een, waa runtii dhibaato xoog leh oo runtii u baahan in maxaan ku dhahdaayey ilaahay subxaana wa tacaala lala kaashado iyo bulshada maxaa yeesheen marka halkee wax ka bilowdeen walaal een, markii aanu daawanay oo aan warbaahinta anagu hargeysaan ku sugannahay aanu daawanay bulshadeedii oo ooyeysa oo caabaadaysa oo maxaan ku dhahdaa horena u ogeyn kiisaska dhacay iyo inaan waxba laga qaban waxaan markiiba qaadnay een, tallaabadii ugu habbooneed oo ah in bal horta la ogeysiiyo dhammaan maxaan ku dhahdaye een, een, cid- cidda ay khusayso islamarkaana aan u cabanno shirkadihii een, madax- madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi Een, iyo weliba ee, rol inaanu ee, shacbiga een, qurba joogta ah ee reer ceergaaba ay ku yeeshaan fikirkaasaan markaa aan aan uun ku- u abuurnay Een, aan u imaada khadar cali fikirkaa bilowdeen een, sidee markaa u dhaqaajiseen tusaale ahaan oo kale saa maxamed sheegayo inaad ka fikirtaan dhinacyadii ay khusaysay inaad wargelisaan oo ka howlgashaan maxay ahayd waxaa u gudbiseen markaa ma idinkaa ka doonayseen Eh, horta mushkiladda dabku waa isla garanay oo waa mushkilad eh, jirta kadibna waxaanu sameynay waanu soo nimi waxaanu qorsheynay bal qaabkee u dhici karaa kadib waxaanu nidhi waxaanu u kala jijibnay in qeyb ganacsatada ah qeyb dowladda dhexe ah oo madaxweynaha aanu abaarnay iyo qeyb qurba joogga oo aanu nidhi qurba jooggu ha ka qeyb qaato iyo dhulkii iyo dhismihii eh, iyo- aanu dowladda hoose ceergaabo iyo magaalada ceergaabo aanu nidhi aan la kaashano qaabkaasaan markaa u qorsheynay meel fiicanna wuu marayaa guulo wanaagsanna waanu ka gaadhnay rajo fiicanna waanu qabnaa aan mar kale ku weydiiye maxamed markii aad baahidii qiimeyseen waxaa idiin soo baxday in baahidii dab ku jirto mar kale haddana saad sheegtay waxaad qiimeyseen maxaa loo baahan yahay saddex qaybood baa u kala saarteen sidaad sheegayso Een, qayb walba maxaa la wadaagteene baahida aad ku salayseen walaal een, waa su-aal aada u wanaagsan Een, qeyb walba walaal si mashruucan markiiba een, dhigjoojin uu noqdo oo bulshadii reer ceergaabo loo gaadhsiiyo waxaanu nidhi qeybta shirkadaha oo dhan ayaanu israacinay waxaanu nidhi shirkaduhu ha qaataan gaadhiga dabdamiska ilaahay fadligii een, waxaa nala soo xidhiidhay ama xidhiidh aan la sameynay een, waaxda mashaariicda ee shirkadda telesom Een, kadib markaan isla rogrognay waxay noo qireen inay baahidana tahay baahi jirta islamarkaana waxay noo ballan qaadeen inay ballanqaad fiican bay noo ballan qaadeen inay iyagu gaadhiga dudamiska iibin doonaan Een, waxaanu u qornay warqad official ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo qeybta labaada idinkoo markaa dhallinyartii gobolka sanaaga ee magaalada ceergaaba ah anagoo dhalinyartii reer ceergaaba aqoon-yahanka ee gobolka sanaaga madaxweynaha waxaan u qornay warqad warqadaasoo ah laba nuqul ka kooban nuqulka koowaad waxaanu ku qornay waxaa noo qabsoomay ee aanu dadaalka anagu isku xilqaannay aanu aanu ku taxayno waxaan madaxweynaha u sheegnay inaanu isaga iyo xukuumaddiisa ka doonayno afar shay afar shaydaasoo kale ah kow inuu gaarhigii booyadda ahaa ee dabdamiska biyaha u qaadi lahaa uu madaxweynuhu uu qaranka uu iibiyo waxaan kaloo nidhi labaatan shaqaale ah oo bini aadamkii dee ka shaqayn lahaa maadaama xilligii hay-adda shaqaaluhu ay soo dhammaystirtay madaxtirintii shaqaalaha oo xilligeedii ay tahay in labaatan shaqaalaha madaxweynuhu isaguna uu diyaariyo uuna siiyo oo ka howlgala dabdamiska magaalada ceergaaba howlgala dabdamiska magaalada ceergaabo qodobka saddexaad aan madaxweynaha nidhi gaarhigii yaraa sarfiska ahaa ee maxaan ku dhahdaye shaqaaluhu raacraacayeen inuu madaxweynuhu isaguna uu diyaariyo ka u dambeeya oo ah tababaradii shaqaalaha markaa la helo inuu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isaguna uu diyaariyo labadaa qaybood ayaanu la wadaagnay qaybta saddexaad oo u dambeysa siduu khadar sheegay waa qaybta dowladda hoose shaqadan gamey ahaanteedba dowladaha hoose ayaa barkadu ku shuqul leh oo maxaan ku dhahdaa se sameeyey hase ahaatee dowladdii hoose ceergaa way ka baaxad badatay si marka hawshu fududaato iyaga waxaan nidhi idinkoo kaashanaya shirkadda leyrhka ee ceergaabo ganacsatadiina ceergaabo qurbajoogtiina guda iyo dibad ee ceergaabo xarun casriya ha dhisa maadaama dababka ugu badanna dee shirkadaha leyrhka uu sababo nafya maalba uu galaafto waa muhiim in maxaan ku dhahdaa magaaladiina ay kowciyo kororkii dabaqyadii iyo ganacsigii uu sii badanayo in maxaan ku dhahdaay ay dee iyaduna ka qayb qaadato marka saddexdaa qaybood oo saddexdaa wejiya ayaan la wadaagnay oo aan gudbinay way ani maanta khadar cali intaa sheegtay markii aad tallaabada qaadeen maxaa idinkaga soo noqday maxaa idiin soo baxay runtii waxaa noo soo baxay aqbalaad wanaagsan iyo in la tixgeliyo arinka oo aada loo soo dhaweynayo dadku ay aada u tixgelinayaan mushkiladuna mushkilad looda ogyahay xagga xukuumaddoo kale aada bay fikirkan usoo dhaweeysay oo dee mushkiladay daawanayeen oo arkayeen dadkii ceergaabo ku waxyeeloobayey marka runtii fikirka aad baa loo soo dhaweeyey aada iyo aad maxamed saale waxaan kugu soo noqdo adiga waxaa jira waaxda debdemiska magaalada hargeysa xarunteeda guud tahay magaalooyinka kale qaarkoodna ka hirgeliyey adeeg noocan oo kale ah idinku inaa ka deg degtaan ama sida qorshaha ugu jirtu mar badan sheegay taliyaha guud ee waaxdaasi maxaa kalifay ama ma ka wada socotaan aan si kala udhiga su-aasha in badan taliyaha waaxdaas waxa uu sheegay inay qorsheynaya in magaalooyinka la gaadho idinku ma ka wada socotaan marka hawshaa ku jirtaan iyo iyo waaxda dabdamisku walaal horta taliyaha maanaan gaadhin oo taliyaha lamaanaan kulmin inaanu marka aanu wax noo soo qabsoomaan in taliyihii lala kulmo oo hadhow dee shaqaalihii cidda tababaraysa waa waaxdii dubdamiska oo waxay noqonaysaa maxaan ku dhahdaye waxyaabo kale oo inuu taliye nagu nagu soo kordhiyo waxay haddana imanaysaa in maxaan ku dhahdaye kriteriyadii lagu xulanayey lafteeda uu dee qeyb ka qaato shuruudihii lagu xulanayay shaqaalaha dabdamiska shaqaalaha lagu xulanayey maxaan ku dhahdaye wuxuu soo hosgelayaa taliyuhu warqadan aan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u gudbinay sida xukuumaddu uga soo jawaabto oo runtii maadaama meel madax ka sarreysa oo la salaaxaa jirin aan warqad gaadhsiinay sidaasaa markaa hawshii uu markaasuu dee isaguna soo gelaya annagiina waxaanu doonaynaa degdegsanaynaa in hawshii ay de bishan ama bilaha soo socota ay hawshii qabsoonto sidaasaa markaa walaal aan taliyaha runtii aan doonayna hadhowna inaan roolkiisa markuu xukuumadda madaxweynaha warqadda uu ka soo jawaabo uu roolkiisa uu ciyaaro haddii aan la yidhi had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa dhalinyartu waa mid ka mida quwadaha ama awoodaha bulsheed ee haddii sideeda loo fahmo lagu dhaqaajin karo arrimaha horumarka la xidhiidha hawshan oo keliya ma aha baahiyo badan oo kale oo taagan baa jira inkastoo idinka baahidan idiin muuqatay aa ka fikirteen haddana ma jirtaa nidaam kale ama hab kale ama si kaleo u leedihiin dhalinyartu inay isugu tashato u gudbiso fikirkooda iyo si araggooda ayaa jira aan weydiiye khadar cali runtii way jirtaa oo dhalinyartu iyagaa ugu badan dalka iyagaa ugu awood badan iyagaa ugu saameyn badan laakiinse dhalinyarta dhaliil badan baa jirta oo dhalinyarta oo markaa dhalinyartu laakiinse rajoyn ka qabnaa inay beriga dambe iyagu fikirkooda ku shaqayn doonaan way jiri kartaa habab badan oo ay ay ay saameyn ku yeelan karayaan bulshada oo ay wax ku qaban karayaan taasna waa tan anagu aanu aanu bayska noo ahayd ama aanu ka duulaynay markaanu isu nimiday aanu ka fikirnay aanu hawshan ma qaban kartaan mise cid baa ku halaysaan cidna ha ku halinina hawshan fikirkeeda anagoo rajaynayna in bulshadu ay nala wada qabato oo baalaha nalala qabto oo haddii aan lagula qaban ma kici karaan marka way jiraan barkado
halka imika la taagan yahay ballanqaadiyaa haysaan een, dhinacii xukuumadda een, dhinacii ganacsatada oo shirkadda dalhosoomiya shirkadaha kale ah een, bulshadii reer cergaabo iyo qorbajoogii een, hawshan hirgelinteeda markaad eegto maxaa xiga aan weydiiye maxamed saalax walaal waxa xiga eh, in systemkii si officiala uu uga howlgalo magaalada ee cergaabo in maxaan ku dhahdaayey baldhig joojin la helo oo shacbigii hantidoodu burburaysay ee naftii maalka ilaahay baa wax badbaadiye in loo helo horta bal wax lagula dagaalamo een, dee maxaan ku dhahdaay dabkan iska kacaya ee maxaan ku dhahdaay wax walba galaafanaya marka waxaan u haysanaa oo xigaya inaan u helay dabkii hub u helay isla markaana aan kula dagaalano maxaan ku dhahdaa in wax la wada qabto oo maxaan ku dhahdaa si maxaan ku dhahdaa ila qabaan kula qabteena ay bilaabanta ayaa xigi doonta inaan marba mashruuc maxaan ku dhahdaa aan soo maxaan ku dhahdaa diyaarino oonu dhahno waxa xiga kan maanta kana maanta haynaa kana maanta aan ka miro dhalino way sii socon doontaa shaqooyinka dabku way badan yihiin xaalufkiiba isaguna jira barkado oo maxaan ku dhahdaa dhuxushiiba afarabaan iyadaba ku haysa maga- deegaankii oo runtii maxaan ku dhahdaa weliba puntland loo dhoofinayo weliba dekedaha laga dhoofinayo waxaad tidhi hal gaadhi baa imika intaan hubno ballanqaadkiisaan hayna oo debdemisa Een, magaalada ceergaabo markaad eegto ma ku filan yahay bay kula tahay hal gaadhi oo keliya khadar cali runtii adeega kuma filla hal gaari laakiinse waa barbilow shaqadiina hadda weli way noo socotaa waan ku guda jirnaa Een, waanan rajaynaynaa insha allah inaan midho fiican ka keeno laakiinse hal gaari iyo laba gaari toona kuma filla waad ogtahay dee baaxadda hargeysaba dee oo xoogga la saarayba walala daala dhacaya Ee, markaa waan rajaynaynaa in insha allah mustaqbal marka waxaad leedihiin dhig joojin bilowgeed weeye waa dhiig joojin bilowgeed Een, aan gabagabada kusoo dhowaano had iyo jeer marka laga hadlayo arrimaha bulshada gaar ahaan dhinaca horumarinta een, dhalinyartu door bay ku leeyihiin haba kala badsadaan oo ha kala duwanaadaane maxay tahay baaqiina ee, guud ahaan dhalinyartaa ujeedinasaan gaar ahaana hawsha awadaan iyo dadkii ballanqaadadeedii sameeyeyba aan ku horeeya maxamed saalax walaal een, een, waxaan u jeedinaynaa een, anagu maanta waxaan sameynay waxaan la nimi fikirkii maxaan ku dhahdaayey een, hawshaa lagaga hortegi lahaa isla markaana fikirkii kagamaanaan hadhin qorshihii iyo socodkii iyo waktigii baanu gelinay waan la kulkulanay shirkadda telesom ee ballanqaadka aanu ka hayno waxaan leenahay ballanqaadkiina ka dhabeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilandna waxaan leenahay madaxweyne adigu waxaa tidhi ha laysku tashado mashaariic ha lay keeno bulshadu ay horkacayso dhallinyartana madaxweynuhu wuu canaantahay wuxuu dhahdaa sida ay sidaad u- qofkaa u danaynayso baa arkaysaa qofkiiyoo tahriibay marka waxaan leenahay maanta waxaan wadnaa annagoo reer sanaaga oo reer ceer gaabaa oo dhallinyartii een, mustaqbalka een, waddanka ah inaan abuurnay wixii bulshadeeda maxaan ku dhahdaayey badbaada u ahayd isla markaanu qeybtii koowaad baanu ka soo gudubnay qeybtaada labaad adiguna ku darsado si aan u noqono ceergaabo ugu noqono aan qeybta saddexaad ee dhismaha aan u dhammaystirno mashruucuna uu sida ugu dhaqsiyaa badan uu fulo qurbajoogta oo aan runtii aan leeyahay weli maanaan arag qurbajoog aniga ila soo xidhiidhay ama khadar la soo xidhiidhay oo tiri hawsha aad wadaan shukran macnihi hawshan debdemiskaa wadaan waa laga yaabaa dad kaloo wada howlo kaloo horumarineed inay qaarkood la xidhiidhaan laakiin tiinan debdemiskaa wadaan aan aan aan aan nagala soo aan aan aan nagala soo xidhiinin marka waxaan leenahay qurbajooge intaad gambarhka gaaban isugu fadhidaan idinka waxaa laydinka rabaa idinkii waxa hawsha inoo taalla wax weeyaan inaan xaruntii dhisno xarunta rool weyn baad ku leedihin xarun casriya maaha dee laba qol inaan iska dhisan waxaan doonaynaa xarun casriya in la dhiso haddaan qurbajoogtu aanay kaalinteedu soo muuqanna maxaan ku dhahdaayey waxay noqonaysaa ayaan darro weyn oo waxaa dee cergaabo ay la imanayso mashruucan kaga qayb qaadanayso ayaa wax basiida noqonaya sidaa darteed waxaan leenahay maanta baaqa si fiican uga soo jawaaba
Een, aan u imaado khadar cali Ee, een, waa sidaad sheegtay ee, maxamed sheegay horta qurbajoogu door muhiim ay dalka ugu ugu jiraan Een, waxayna ku mashquulsan yihiin xagga siyaasadda waxaad moodaa siyaasaddiiba inagu xoog weynaatay dhaqaalo way bixiyaan laakiinse waxay ku bixiyaan contribution siyaasadeed baa lagu bixiya waxaan leeyahay anigu contributionka siyaasadeed ee, hadda laga nasay siyaasaddii inkastoo doorasho dambe ay soo socoto iyana loo tafaxaydanayo Een, haddana waxaan leeyahay een, waad dadaaleysaan ee, qurbajooga reer sanaagow soo dadaala qor- ee, mar walbana qurbajoog baa la odhanayaa Ee, waxaan aaminsanahay lacagta dalka gudahiisa taalaaba lafteedu inay ka badan tahay bata qurbajooga oo qurbajooga waxaa laga yaaba wax yar bay hayaan laakiin dalka ganacsi baa ka socda haddaad eegto dhismayaasha ha- ka dhisan dalka inta dibadda inta faras magaalaha ku taale dhaqaalaha waaweyn ku baxeen qurbajoogba ma dhisan daljoog baa dhisay dad dalka ka ganacsadaa dhisay marka waxaan leeyahay kulamo faraysina inaanu sameynaanu iyana ka fekerayna insha allahu tacaala oon hadda qorsheynayna oo hargeysa iyo aanu ku qabano gobolka xergaabo labadaba ku qabano marka waxaan leeyahay taas ha soo dadaalaan qodobkan kuna ugu ugu dambeysana waxa weeyaan qodobka dhalinyarada Eh, runtii dhallinyaradu dee waa xo- sayn horu sheegnay oo xoogga dalkan uu leeyahay Eh, laakiinse weli awoodahooda ma adeegsadaan Eh, guntiga dhiishaas kaga dhigaan maanta waa maalinteennii maalintii innaga doorkeena maalinba meel bay maraysay maanta waa maanteennii aad baad barkad ugu mahadsantahay sidaad fiican aad iyo aad baa mahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarta waxaa toddobaadkan idiinka himinayay magaalada hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya ammaana allah
barnaamijkii madasha dhallinyarada iyo barqad maxamuud kaari aanu intaasi ku dhaafno markana waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalada qaaradda yurub ayaa mar kale dib laysugu soo noqonaya kadib markii kooxuhu ay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciyaarahaasi ka nasanayeen maadaama ay qaramadu u diyaargaroobayeen koobka kubadda cagta ee dunida haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska waxaa kulan adag iskaga hor imaan doona goordhow oo maanta ah kooxaha kubadda cagta ee crystal palace ee liverpool Brighton and Hove Albion waxay soo dhaweyneysaa kooxda Leicester City Manchester United Swan City ayaa gurigeeda uma- ugu imaaneysa halka Newcastle Unitedna ay Huddersfield Town fooda isdari doonaan Watford iyo AFC Bournemouth ayaa iyaguna kulmi doona West Bromwich Albion Burnley ayaa u imaan doonta West Ham Unitedna Southampton ayay martigelinaysaa hase ahaatee kulan aad u adag ayaa waxa uu dhex marayaa goor dambe oo caawa kooxaha kubadda cagta Everton iyo Manchester City labadan kooxood waxa ay ku kulmayaan garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool Manchester City ayaa u baahan laba kulan oo kaliya inay ku guuleysato si ay u qaado horyaalka waddankaasi Ingiriiska waddankaasi talyaanigana ciyaaraha serie aada haddii aana soo qaato kulamo dowra ayaa layskaga hor imaanayaa bolonia roma ayaa u imaanaysa atlanta udinisa ayaa soo booqanaysa kalyari gurigeeda torino ku martigelinaysa fiorentinana karatone ayay madaxa isla geli doonaan halka genoa isbaal ay fooda isdari doonaan inter milanna helas verona ayay isku dhici doonaan lazio iyo benevento ciyaar adag ayaa la filayaa inay dhex marto halka kooxda kieva verona sambadoria u imaanayso sasula iyo napoli ayaa iyaguna ciyaar adag iskaga hor imaanaya hase ahaatee goor dambe oo caawa waxaa kulan adag uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta yuventus iyo ac milan labadan kooxood ayaa waxaad moodaa heerkooda ciyaarood in dhoweyd inay kala sarreeyeen oo yuventus ayaa iyadu ah koox bannaan keligeed degan marka laga hadlayo horyaalka waddanka talyaaniga halka ac milan tan iyo intii uu majaraha u qabtay ciyaaryahankii hore ee gatuzo aad moodo inay kooxdu sidii hore soo dhaamayso marka laga hadlayo horyaalka waddankaasi talyaaniga la arki doonee kulanka caawa labadan kooxood halka ay natiijadoodu kusoo gabagabowdo wadanka sbain isna kulamo adag ayaa lasugu soo noqonayaa kooxda herona lavante ayaa u imaanaysa atletica bilbao nasr t vigo ayay fooda isdari doonaan las balmas real madrid ayaa soo booqan doonta kooxda kubadda cagta ee sevillana waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kulanka dabcan ugu adag toddobaadkan wadankaasi sbain oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ayay la kulmaysaa barcelona ayaa guriga kooxda kubadda cagta ee safiya soo booqanaysa iyadoo ay kooxdu warwar badan iyo walaac ka qabto in ciyaaryahan leonel messi uu garoonka ka soo muuqanayo ciyaaryahan messi ayaa labadii kulan ee qaramadiisu ay ciyaarayeen waa qarankiisa argentina eh oo ka tirsanaa kulamada saaxiibtinimo ay kooxu ugu diyaargaroobayaan koob kubadda cagta adduunka aanu ciyaarin iyadoo la leeyahay dhaawac ayaa soo gaaray dhaawacan ayaan ilaahay hadda la xaqiijin in uu kooxda barcelona kulanka safiya ay la ciyaarayso uu kaga maqnaanayo in kale inkastoo wararku ay sheegayaan in ay suuragal tahay kulankaas inaan la ciyaarsiinin waxaa kaloo xusid mudan in barcelona ay toddobaadkan xiga la ciyaari doonto amaba ay u soo baxday aan idhaahdee oo ay kulan adag ciyaari doonto oo ka tirsan koobka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano waana sababtaasi sababta la leeyahay ciyaaryahankan kooxdu ma ay doonayso inay ciyaarsiiso iyadoo ka cabsi qabta in dhaawaca laga shaki qabo uu ku sii ballaarto dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku sii dhownaayey aynu haatanna jilcino dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan heesta laba lis iyo weliba codka cabdiqaadir macalin cumar jubba
shacayrkeennii laalmee lumayeed ogaadi inta uu lexaha furay baysiri laciibkani jacaylkeennii laalmee lumayeed ogaadi inta uu lexaha furay baysiri laciibkani mar labaad cusboona idlaaxiniyo qadaf Mm, luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad mooy mar labaad cusboona didlaaxiniyo qadaf Ah, luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad mooy haddii uu lugo ay berilib guddoonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa laafyaha laafyaha xaragada haddii uu lugo ay berilib guddoonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa laafyaha laafyaha xaragada wakaa inoolulay Mm, wakaa inoolulay laacii qoreeto wuxuu yidhi la daabsada naaskii kalgacaladaya wakaa inoolulay Ah, wakaa inoolulay raacii qoreeto wuxuu yidhi la daabsada laski kalgacalada hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax inagoo lifaadoon aan laba lisneyo aan laba lisneyo hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax
codka macaane cabdiqaadir jubbana wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa iyo galabta mar kale intaan hawada ku kulmi doono saacadda marka ay tahay afarta galabnimo dhegaystayaal nabadgelyo
jacaylkeennii loolida waayo kalaaliyeen intu liicayo lumay ay sidii wax uma ahayn jacaylkeennii loolida waayo kalaaliyeen intu liicayo